waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali magaaladan melbourne waxaa lagu qabtay barnaamij loo bixiyey youth social nights oo ah mid dhalinyarada lagu kulansiiyo haddaba barnaamijkaas waxaa soo qabanqaabisay khadraac cabdi maxamed oo iyadu markaas sidoo kale fikradda keentay maadaama ay aragtay baahi jirta maraan weydiiyey khadraac cabdi maxamed arintan ayaa waxay tiri
xasan aad iyo aad umahadsantaha walaalkiis programkan maxaa ahaa somaali youth social night waxyaabaha lagu dhaliya waxaa kamid ah horta fikradda fikrad waxaa waaye aniga xaggaya ka imaada waaye aniga sababaha igu dhalisana waxaa kamid ah dhalinyarada wadabadan qurbaha jooga aad iyo aad waxay u yihiin maxaa ahaa ay isolated u yihiin annaga markaan u barbar dhigay mataqaana maxaa ahaa waqtiga aan soo kornay oo kale hadda kama soo qaadasa qaxootiyaha qaxootiga oo kale communityga filmka ka dhalkama ogii waxa waaye dee xaafad dhan oo waxa waaye oo waxa haystay dad aad asxaab tihiin daras tihiin maxaa ahaa oo adiga dee waa taqaanaa soomaalida dhaqankeeda abtii adeer maxaa xaafadda dhan waa abtii adeer waaca iyo eeda iyo hawryar marka marka loo barbardhigay annaga maxaa ahaa gruubkeena saan kusoo kornay iyo gruubka hadda jooga say ku korayaan istotally way kala duwan tahay marka waxaan dareemay isolation badan inuu communityga ka jiro wax nacamta maxaa isu xilqaamay ama mataqaana halkaas adres galayna inaanay jirin sidaasaa marka barnaamijka ku dhalisa marka barnaamijka ma waxa ugu tala gasheen da noocee ugu tala gasheen ma wiilalba ma gabdha ma labadaba
barnaamijkan waxaa loogu talagalay isku dhex jir waxyaabaha uula dagaalamayo waxaa kamid ah iyadoo diinta lagu xadgudbayn mataqaana dadka bulshada inay isdhexgeli karaan oo de maxaaha dhalinyaradii maxaaha iyadoo gender aysan ku xidhan mataqaana ay dadka isdhexgeli karaan oo hadda lagu batay in la yareeyo si communicationka iyo mataqana isdhexgalka iyo dadka inay kulmaan inay fududaato marka iyadiio wadan qurbo la degay la joogo maxaa ahaa communitiyada qof kasta mataqaana magaalo weyn oo qofka degees uu ka degan yahay meelo maxaa ahaa jiro la isugu yimaado oo mataqaana gabdhihii iyo wiilashii iyo dee maxaaha dadka isku afkaran ay yar tahay haddana mataqaana aan aada segregated u noqonay oo maxaa ahaa haddii xataa xaflado la qabto mataqaana xafladihii ay kala soocan yihiin aad ay u adagta marka dadka inay social life inay yeeshaan oo mataqaana maxaa ay is arkaan saasaa marka maxaa ahaa waxyaabahaasa dhalay programka waana isku dhex jir waa program gabar keliya ma ahan wiil keliya ma ahan waa waa dhalinyaro haddii da ahaan laga laga soo qaadana adiga da-da waxaa taa dadka ansaarayna mataqaana wixii nineteen iyo ka weyn marka qaar waxaa dhihin labaatan labaatan laba sano iyo wixii ka weyn marka program da-yaashaas adiga dadka teenage ka dhaafay taagad garaynayo waa waa gartay marka hadda dhowr goora qabateen maxaa inay ka soo baxay dad noocee aynii yimid tiro noocee aynii timid mala soo dhaweeyey barnaamijka wallahi aad iyo aada loo sureey maasha allaha inaga kolley maxaa aadan uga farxsanaha programka mataqaana sida communitiga usoo dhaweeyeen ilaa muddo adiga hadda markii lixaad aan qabanayna waaye mar kastaba mataqana istiijo badanuu lahaa mararka hore waxay iska ahayd mataqaana wax maxaa ilaa adiga labaatan soddon faamiloo eega isfahmay isu imaaday haddana waa faafinay wuu sii batay marka adiga waxaa noogu fiicneed maxaaha kii ugu dambeeyey iyo kii kasii horeeyey taasna waxa waa soomaali weyn dhan isku maada aheda malban oo dhan ah marka aad ba aad baa looga helay maxaaha dhalinyarada waa ka heleen waardinta waa ka heleen aadan ugu faraxsanaha communitiga mataqaana programka siday usoo dhaweeyeen waa garta marka maadaama aad tiri dhalinyaro ka waaweyn sagaal iyo toban sano dhalinyarada laftigooda miyaad la xiriirtaan oo barnaamijkan gaarsiisaan mise waalidku qeyb bay weli ka leeyihiin maadaama ilmahoodii ay yihiin wallahi weli aad maxaaha waaridka la-aantiisaba aanan sameyn lahaynba marka programkan maxaaha waa xayisiinay social mediada waa la geliyey haddana lafdhabarta programkan waa waaridka waaye waarid ayaga raba ilmahooda inay social life yeeshaan ayaa programkan aada u bashkaraynaya aniga marka wejiga programkan ahay laakiin gadaasheeda waxaa ah waarid maasha allah maxaaha aad iyo aad ilaahay u xurmeeyey baa ah oo dareensan mataqaana communitiga dhibaatada haysta marka hadduusan waaridku maxaaha ilmaha uusan riixaynin programkan waa socon lahaynba waa garta dhalinyaro dabcan labaatan ka weyn ama sagaaliy toban haddaa isu keentiin sheekadu dhinac walba ay aadaysa ama qodobo gooni aad ugu talagashay inay ka sheekaystaan hadday rabaan ma isshukaansan karaan hadday rabaan ma xirfado iyo shaqooyin bay ka sheekaystaan sidee u maamushaan ama u kontroshaan arrintaas mise waxay doonaan bay ka sheekaysan karaan wallahi anaga programka macaha marka aan de hagaajinayna waxaan dejinaa maxaa ajendaan dejinaa programka mataqaana waa inuu waa inuu yeesho ma ogtaha maxaa jadwal la raaco marka jadwalkaas aan dejinayna waxaa kamid ahaa waxaa soo dhexgala mataqaana dibeedyaha soo dhexgala doodaa soo dhexgalaya waxaa soo dhexgala mataqaana maxaha discussiono kala duwan oo mataqaana bulshada meelaheeda kala duwan taabanaya marka ujeedadana waxa waaye maxaa dadka inay kulmaan iyo inay interaction sameeyaan marka anaga taas waxaan facilitate galayna waa interactionkaas waaye hadde dadku markay kulmaanna waxaa waaye topigo qofku wuxuu qof kale kala sheekaysanaa mataqaana waa open waaye marka taas ma dhisid garayno laakiin guide buu leeyahay programka oon falow garayno waa gartay mararka qaarkood waalidiinta laga yaabaa inay ka fekeraan cidda ilmahoodu ama dhallinyaradoodu ama la saaxiibayaan ama la sheekaysanayaan inay rabaan inay noqdaan dad fiican oo kaloo aan aan dhibaato iyo aysan ilmaha uga imaanayn walaac noocaasa ma laga yaabaa waalidiinta qaarkood inay qabaan ama ma in la wadaageen maya wallah walaaca sidaas maana arkeen because dadka dhalinyarada soo imaanaysa waa dhalinyaro majoor ah waaye aan inta badan mataqana dhalinyarada isku soo baxay waxay ka yimaadeen waa familo aad iyo aad mataqaana maxaa ahaa in xushmad looga hayo magaalada bal dhalinyaro aad iyo aad u dhisan waaye mataqana markay noqoto waxbarashada maxaa ahaa xagga diinta nacnta xagga habdhaqameedka bulshada dhalinyarada soo baxday oo programka ka qayb qaadatay bilowgiis ilaa hadda kii ugu dambeeyay aan sameynay waxaan dhihi karaa waa waa dadka ugu wanaagsan magaalada melbourne maasha allah dhinac kastaba ka dhisan marka taas dhinacaas maxaa aha walaa cidma lihin waxyaabaha amta programkan communitiga magaca fiican uga hela waxaa kamid ahba dadka isku yimid qualitiga ay leeyihiin waa garta barnaamijkan waxaa tiri fikraddaada weeye waxaadna dareentay inay jiraan dhalinyaro badan oo go-doonsan oo aan laga yaaba inay saaxiiba iyo lahayn ma waxaad ula jeedaa inaysan soomaali kale la saaxiibahayn ama dhexgelin mise guud ahaanba dhalinyaro waxaa jira amaba saaxiibo dhan baan lahayn oo guryahooda kasoo bixin walama dhalinyaro saaxiibo way leeyihiin oo mataqaana maxaaha markay noqoto soomaalida saaxiib way leeyihiin laakiin xoog waxay ugu dhex jiraan waa dadka adiga maxaaha qof kasta wuxuu saaxiib leeyahay qofku la koro iskuulka qofkaa la tagtay baa saaxiibka ah kaa la shaqaysaa saaxiibka ah xataa familkaaga mataqaana walaalka oo aadan la korin ama aadan arkin waxa kaaga macaan ama kaaga soo sokeeya saaxiibka aad taqaanid oo is arkaysaan marka maxaaha waxaan rabnaa inaan inaan maxaaha inaan ballaarino fekerka qofkaas network in la ballaariyo raadan afar iyo saddex qof inuu ku xidhnaan lahaa network in la ballaariyo maxaaha uu qofka xataa waxaa uu heli kara mataqaana tobica kala duwan oo noloshiisa soo maxaaha saameeya dad uu kala xidhiiri karo isagoo kala ah aqoonsiga background leh oo luqaduu ku hadla ku hadlaaya oo dee meeshu ku korna ku koraayo marka maxaaha isabaad in la ballaariyo maxaaha networka aan leenahay waa garta marka khadra ugu dambeynta dhowr mar baad barnaamijkan hadda qabateen maxaa ka barateen intii qabateen ma sii wadaysaan barnaamijyadan maxaadse ka bedelaysaan kuwa soo socda amaad ku daraysaan wallaahi orta maxaa ahaa markasta aan qabanayna mataqaana hadda waxbaan ka fahmeynay oo mataqaana maalin kasta waxaa nooga baxaaye marka hadda kan maxaaha waxyaabihii uga duwanaa kii kasii horreeyey wuxuu ahaa barnaamijda ugu horreeyay waalidiinta waxaa waaye waana la joogeen kii kan kasii horreeyey saasoo kale waa joogeen laakiin walow ay soo yaraadeen kan hadda ugu dambeysay laakiin maasha allah tabaarak allah waalidka waxaa waaye waxay effort sameeyeen dhalinyarada inay spacekooda siiyaan oo mataqaanaa maxaa ahaa dhalinyarada maxaaha barnaamijka dhalinyarada siyada loogu noqdo marka taasi waa midaan sii xoojin doono haddii ilaaha idmo bahab maadi mataqaana maxaa ahaa marka dambe waxaa lagabaa inaan xaysiiska mataqana laba wiig ama saddex wiig aan qaadan lahayn laba bilood oo kale waqti fiican aan siino ha hadday noqoto marka inaan wax ka bedelno waxyaabihii hadda feedback noo soo baxay maxaa ahaa habeenka ugu dambeysa waxaa kamid ah inaan programka inaan weekend inaan qabano maxaa ahaa sida sabtidoo kale hadda jimcahan qabanay maxaa dhalinyarada kasoo qayb gashay ilaahay khayr hasiiye waxaawaa aad bay isu xilqaameen iyagoo five o'clock shaqada kasoo baxay oo qaarkood laga yaabo shaqadii iyo gurigii inay afartan daqiiqa udhexaysa maxaa aha inay inay inay gurigii gaaraan oo bedeshaan dharkoodii haddana kasoo qayb galay programku lix six b m bilaabanaaye marka insha allah adiga wixii noo soo bax maalintaas waxay ahayd inaan ku dadaalno kii kale oon qabanayno weekend inaan ka dhigno maxaaha oo sidada kan oo kale friday aanaan qabanin marka insha allah iyo iyo wakti dheer oo maxaaha aan ku bixin inaan xayisiino si ay bulsho dheer u gaarto taasina waxay ahayd khadra cabdi maxamed oo magaaladan melbourne qabaqaabisay barnaamij la yidhaahdo somali youth social nights like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s somali